kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka bandhiga dhaqalaha waa toddobaadle aad xilligan oo kale ka maqashaan idaacadda himilo waxaan idinkugu soo gudbinaa xoogo nolosheenna wax ku kordhin kara isbuucanna waxaan idin haynaa bulshada imaanaysa waxaan u diyaarinay galofiskii oo kale maaragta tubo ayaan u sameynay oo dukaanka dhexdiisa ah inay faraxashaan waa sidee habka ay ugu diyaargaroobeen ganacsatada covid nteen oo markii saddexaad soo labakacleeyay sidoo kale qodobada waxaa ka mid ah midooda yurub oo malaayiin doolar ku taageeraya in ka badan soddon kun oo qaxootiga afghanistan ah dhaqaalaha hindiya oo sameeyey sarowkac rubicii lasoo dhaafay iyo dowladda baraaziil oo degniin kasoo saartay isticmaalka korontada qodobada iyo kuwo kale ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka waxaan ahay maxamed xasan timijalaco uu farsameynayo kusoo dhawaada mar kale barnaamijka bandhiga dhaqalaha hagaag marka laga hadlayo covid nteen waxa uu noqday mid ka mid ah aafooyinka ugu waaweyn ee caalamka ka jira dalkeenna ayaa ka mid ah wadamada laga soo wariyey in uu si baasan uga jiray muddooyinkii lasoo dhaafay hadda wejigii saddexaad ayaa dalka dib uga soo laabtay iyadoo dowladda ay digniino badan kasoo saartay sidii loo xakameyn lahaa halista faafta ee cudurkan in badan ganacsatadeenna ee dadkeenu ah kuma baraarugsanaa dhibaatada uu leeyahay cudurkan marka laga hadlayo sida ay ugu diyaargaroobeen haddaba toddobaadkan ayaan ku eegeynaa diyaargarowga ay ka muujiyeen covid nteen soo lawkacleynta wejiga saddexaad haddaba qaar ka mid ah ayaan la kulannay oo aan wax ka weydiinay sida ay ugu diyaargaroobeen waana ganacsatada bagaashka iibiya iyo ganacsatada ka ganacsada dawooyinka bismillaah magacayga waa fu-aad cilmi bootaan waxaan ku iibiyaa maaragtay ganacsigaan ku leeyahay magaalada muqdisho gaaraan xaafadda ceelqalow degmada wadajir waxaan rabaa marka inaan dadka bulshada u sheego waxyaabaha la isaga ilaalin karo ilaah baa wax xafidi kara laakiin wixii dadaal ah oo ilaahay uuna faray inaan samayno covid nteen wuu khatar badan yahay wuu dhib badan yahay mar labaad uu soo laabtay asigoo kii hore ka xoog badan dabcan waxaa la rabaa dadku inay maaragtay kala fogaadaan dadku inay maaragtay qaataan maaskar inay qaataan dadku inay maaragtay gacmahooda mar walba ay dhaqaan had iyo jeer nadaafadda ku dadaalaan al ultimo macnaha ugu yaraan xitaa in dadaal oo bahalkaas looga hortago inay sameeyaan sida caalamka wadamada horumaray isaga ilaaliyaan oo kale siday u xakameeyeen oo kale maraykanka ingiriiska wadamada yurub iyo maaragtay latin america afrikaanka xitaa afrikaanka aasiya kulli marka insha allahu waxaan aad iyo aad ugu boorinayaa bulshada soomaaliyeed ku nool gobolka banaadir inay aad ugu taxadaraan arintaas iskana ilaaliyaan ilaah baa wax xafidi kara laakiin wixii dadaala inay la yimaadaan insha allah taasaan ugu baaqaya waa tahay marka waxaad ka warantaa bulshada dabcan idin imaanaysa maxaad u diyaariseen
bulshada imaanaysa waxaan u diyaarinay galofiskii oo kale maaragtay tubo ayaan u sameynay oo dukaanka dhexdiisa ah inay faraxashaan shaambooyinka lagu faraxasho tubooyinkii biyihii nadiifka ahay marka insha allah qof walbo wax taabto inuu isaga dhaqo marka dadaalka dhinacan waa ka wadnaa insha allah ilaahana la jiro
waa taa dhinaca kale ee covid nteen-ka ee siduu idin saameeyey marka laga hadlayo ganacsiga halkan ka jira ganacsiga horta wax weyn u saameeyey sanadkii hore iyo sanadkan iskuma dhowa hadda sanadkan xoogaa roon yahay sanadkii hore uu bilaabanayay ilaa adiga dhowr sanad ku dhowaaduu maaragtay covid ku jiray isku socodka ganacsiga dadka maaragtay gaadiidka xitaa wuu saameeyey magaalada dhan waa qayla ka yeertay marka ilaahay wuxuu keenana waa alxamdulilah in lagu shukriye waaye marka waxaa looga bixi karaa looga badbaadi karaa in maaragtay la dadaalo oo golofiska la xirto oo maaragtay la kala fogaanshaha lagu dadaalo ilaahayna la tala saarto qur-aanka la akhristo ilaahay cabsidiisa lagu dadaalo intaasaa looga badbaadi karaa insha allahu tacaala waa tahay haddii aad inooga waranto cunooyinka iyo isbedelada ka jira oo kale bilo ka hor iyo hadda sidaa wax yihiin isku mid ma aha waktigii hore iyo waktigan hadda raashinka aad u kacsan yahay nin walba wuu dareemi karaaya baasadii shan iyo toban kun lix iyo toban kun kiiladii lagu gada jiray maanta hal doolar ay maraysaa shay walba nus doolar iyo hal doolar oo ka bilaabanaya saliidoo kale ayaan hore way kacday labaatan laa soddon iyo sideed doolar soddon iyo lix doolar soddon iyo toddoba doolar afartan doolar si loo gadaa la waayay marka ganacsiga aad u saameeyey covid markaan annagoo yaaban oo weydiina maxaa dhacay canshuur miyaa la kordhiyey magaaladii miyaa qalqal soo gala markaan dhahanay oo waraysi dheer aan samaynay oo ogaansha inaan isku day inay maaragta inaan ogaano waxaa noo soo baxday in maaragtay meelihii laga keeni jiray ay xayiran yihiin dadkii shaqaalihii ka shaqayn jiray ee sokortoo kale saliidoo kale dadkii soo rari jiray xamaaliyaashii inay yar yihiin ee covid 19 awgeed marka xagga haddii laga yareeyey yaraanshahii wadamada waxa loo iibiyena way gaarayaan qasbiyan marka meeshii wax laga keeni jira culays hadduu jiro meeshii wax la keeni jirana culeysaa imaanayo marka farqi weyna u dhexeeyo ganacsigii hore iyo ganacsigan marka insha allah waana sabran waana sabarnay dadkuna inay sabraan oo iimaanka kaashadaana roon marka wax walbaba waa la helaa waxa- waa qaaliyoobi karaan way raqiisi karaan dhexaad mutawasid ay noqon karaan marka ganacsiga aad u saameeyey shay walbo sh- waxbaa ku darsamay saas ay tahay waa ma loo dhutinayo waa laga socdaa insha allah Ee, waxaa jiri kara in waalidiin badan oo dibadda wax looga soo diro oo kale kuwaas ee sidee ula macaamili doontaan marka ay timaadoba
Een, kuwa dibadda kolley dadka hadda dukaanka inta saaran dadka inta badan hadda dad dibadda ee, laga biilo horta dukaankeena ma saarno ga- khaasatan dad oo maaragtay ama hay-ad u shaqeeyo gudaha ka shaqeeyo oo kale ama dad iska ganacsato ah ama dad iska xoogsato ah dad noocaas noocaasa hadda dukaankeena saaran inta badan ee, wax caqabado hadda lacagoo kor ah ka imaanayso kor aan ka filaynay kolley annaga hadda xaggeena ma jiraan way jiraan dad badan oo magaalada degan oo dibadda laga biilo boqolkiiba siddeetan waa dhihi karaa dadka labaatanaa shaqaysata ama xamaalata ama dadka hay-adaha u shaqeeya laakiin eh, dadka inta badan dibaddaa laga biilaa marka eh, annagana intaas hadda lama kulmin taas hadda ma ka warrami kara laakiin way jiraan dabcan arrintaas way jirtaa Ee, marka bulshada gabagabadii maxaad leedahay ee si ay dabcan ugu taxadiraan covid 19ka Een, inay dadaalaan ilaahayna ka cabsadaan ilaahayna baryaan insha allahu salaadaha ku dadaalaan ilaahay inuu naga dulqaado culayskan insha allahu tacaala
covid nineteen horta adduunka oo dhan oo oo macnaha aada u saameeyey saameyn fara badan waa jirtaa tusaale een, dadka oo si fiican u fahamsaneen cudurka waxaa kaloo jirtaa een, dhibaatooyin qofka markaa ka dhaadhicinayso ama qofkii tusaale aniga dhakhtaraan ahay qofaa rabaa inaan qaabilo qofkii wuxuu macnaha hadaa u sheegto aad tidhaahdo een, cudur noocaasaa jiro een, wax yar aan kala sokano si kaloo kuu fahmaa yacni qofkii inuu jiran yahay oo kale ama waxyaalo kale iska dhaadhicina waxyaalo badan saameyn fara badanaa jirto een, isdhexgalka bulshada oo kale een, dhaqaale daro oo sababo waa jirtaa een, waxyaalaha aan lasoo koobi yacni waa musiibo ilaahay soo dira laakiin waa in badan in badan saameyn badan oo leeyahay waa tahay waxaad ka shaqaysaan ama aad xaruntiina tahay xarun dabcan farmashiya ama wax loogu iibi waa tahay marka waxaad inooga warantaa ee, idinku ka ee, dabcan shirkad ahaan ma diyaariseen agab looga hortegi karo ee, faafitaanka covid 19 ha waa diyaarinay agabyada yani face mask oo kale afka lagu xirto sanitatorka oo nadaafada ah oo gacmaha lagu dhaqdo een, waxyaalahaas oo dhan waa diyaarinay een, waxyaalo kalena oo qofka wacyigelin oo qof waliba noo imaado inaan u sheegno aan dhahno een, een, iska ilaali cudurkaasi een, salaanta badan iska jooji iskala fogaada waa way jirtaa si fiican Ee, waa tahay dadka idin imaanayo oo kale ganacsiga goobtiina ka ganacsanayo oo kale ee, laftirkoodu ma sameeyaan wax u muuqanaya in ee, dabcan laga hortegi karo in uu sii faafo cudurkan wallaahi boqolkiiba waxaa suubiso eh, boqolkiiba shan sagaashan iyo shan macnaha eh, ma dareensana cudurka dhibaatadiisa Eh, mana dareensana macnaha eh, halistiisa waxa waa sidai u dhaqmi jireen u dhaqmaan yacni suujignaan fara badan kama dareeno Mhm, waa tahay marka ee, idinku ee, siduu idin saamey si guud marka ka dhaqaal ahaan ee, maadaama covid 19 hadda uu soo laba kaclay wejigii saddexaad ee, horey dabcan uu u jiray oo dhibaatooyin badan uu dunida uu dabcan u geystay xaruntii siduu u sa- waxa uu ku saameeyey yacni dhaqdhaqaaq darro yacni dadka in eh, cabsadaan nin walba gurigiis inuu ku ekaado in yacni qofkii oo ama dhaqaalihiisa ama wax raba xaafadiisa oo la jirto waxaa kaloo jirtaa een, dhaqaalaha adduunka tusaale alaabihii fara bad- farihii badnaa inoo imaan jiray eh, ma imaadaan Een, sixir barar buu jiraa wax kasta ku kordhay Een, saa waxa u heli jirna hadda uma helno xagga yacni een, alaabta xanuunka imaan jira ma imaado tusaale marka customerkii alaabtii heli jiray sida soofka hadda uma helo waxyaalahaasa ka mid a waxyaalaha oo saameynta unagu
waataa dabooyinka wax isbedel ma ku imaaday oo in dabcan sare kac uu ku imaado oo kale
dawooyinka wax isbedela oo ku yimid ma jiraan balse waxaa jirto in badeecadii daawooyinka ay soo daahaan way dhacdaa waxyaalo kale oo yani isku socodka customerska waxyaalahaasoo dhan way jiraan dib u dhac adi uun suuqaan ku xidhan nahay adduunkao dhan oo saameeyey marka annagana adduunkaan ka mid nahnay marka sidaa darteed way jirtaa saameyn ballaaran oo nagu geystay suuq ahaan iyo caafimaad ahaanba waa tahay waxaad ka warantaa marka waxyaabaha oo loo isticmaalo agabka covid nineteenka oo kale sidee u iibisaan idinka covid nineteenka horta waxay iskugu jiraan kuwa macnaha one time ah kuwa one timeka oo kale annaga hadda ma iibino dadka waa iskaaga sadaqaynaa kuwa kale oo macnaha one timeka qofka dalbado noocaasa u baahanahay kuwaas waa ka gadnaa laakiin one timeka qofkana weydiiyo waa siinaa waa tahay gabgabadii marka bulshada si ay u yareeyaan covid nineteenka islamarkaana dhaqaalaha usii kordha ama usii jiro maadaama dabcan ay isku xiran yihiin in cudurka uu sii jiro iyo dhaqaalaha hoosu dhiciisa bulshada maxaa leedahay wallahi bulshada waxaan leeyahay horta cudurkan waa cudur ilaahay keenay ilaahay ayaa qaadi kara haddana waxaan rabnaa wax kasta dadaalay u baahan yihiin waana virus viruskiisaba waxa waaye daawo ma leh wuxuu leeyahay in laiska ilaaliyo so bulshada waxaan leeyahay marka digtoonaada iska ilaaliya dadaala nadaafadda hala badiyo iskunaashaha hala yareeyo waxaan leeyahay marka hana lagu duceysto ilaahay inuu naga qaado cudurkan insha allahu tacaala waa maasanta shukran aada adaa mudan insha allah
waa tahay waxaad dhegeysanaysaan raadiyo himila boqol laba dhibic shan megaartis gaar ahaan barnaamijka bandhiga dhaqaalaha markanna waxaad kusoo dhawaataan wararka dhaqaalaha ee barnaamijka midooda yurub ayaa malaayiin doolar ku taageeraya in ka badan soddon kun oo qaxootiga afghanistaan ah midooda yurub wuxuu dul saaray qorshe uu ku bixinayo saddex milyan oo yuro oo u dhiganta saddex boqol konton iyo shan doolar oo milyan si dabodejin loogu sameeyo soddon kun oo qaxootiga ee ku sugan gudaha dalkaasi afghanistan si looga hortago tahriiba kadib bixitaankii ciidamada maraykanka ee afghanistan danjarayaasha yurub oo kulan dhacay lix iyo labaatankii agoosto ku yeeshay dalka afghanistan ayaa hawar ka soo saaray dabcan dhibaatada baasan ee hadda ka taagan dalka ee afghanistan guddiga ayaana sheegay in lacago dheeri ah la heli doono muddooyinka soo aadan si looga hortago in qaxootiga reer afghanistan ay dabcan dalkaasi kasoo kictimaan islamarkaana ay yimaadaan dalalka yurub afyeen u hadlay midooda yurub ayaa sheegay in maaliyaddu aysan ku kobnayn qaxootiga afghanistan laakiin guddoomiyaha arrimaha gudaha ee midooda yurub yelfa johnson ayaa talaadadii sheegay in ay qorsheynayaan in ay qaban doonaan kulan si wax loogu qabto xaaladda afghanistan balqaadyadu dibudejinta gaarka ah waa in ay sameeyaan shaqhsiyaad ka soco dowladaha reer yurub ayay tiri haweeneydan oo lagu magacaabo yelfa johnson midooda yurub ayaa aada u doonaya in ay ka fogaadaan in ay dhacdo midii dhacday sanadkii labada kun shan iyo toban markii in ka badan hal milyan oo qaxootiga reer suuriya ah gudaha u galeen yurub midooda yurub wuxuu diiradda saari doonaa kaalmada horumarineed oo ay ku jirto taageerada qaxootiga ku nool dalalka deriska la ah afghanistan sida bakistan iyo tajikistan si looga hortago in qulqulka socdaalka uu gaaro midooda yurub sida ku cad qoraalka dowladda baraasiil ayaa degniino ka soo saartay isticmaalka korontada wasiirka macdanta ee tamarta baraasiil bento albarquensa ayaa ka digaya in tamarta waddanku ay kasii xumaan karto inta la malaynayo maadaama heerka abaaraha jira ay waxyeeleynayso tamarta biyaha laga dhaliyo khudbad uu talaadadii jeediyay ayuu ku sheegay in karaasiska jira oo u nugleeyay keedka biyaha laga dhalin jiray korontada oo heerkii ugu hooseeyay ay gaareen muddo laga joogo kow iyo labaatan sano kadib wuxuu sheegay in abaaraha jira awgeed ay baraasiil luminayso wax soo saarka tamarta biyaha laga dhaliyo marka lala barbardhigo daaqada koronto oo dadka ku nool caasimadda rio de janeiro ay isticmaaleen shantii bilood ee lasoo dhaafay tamarta biyaha laga dhaliyo waa midda loogu isticmaal ka badan yahay gudaha barasiil wuxuu ugu yeeray muwaadiniinta inay dhimaan xeerka adeegsiga korontada lamaha dowladda ayuu sidoo kale faray inay hoos u dhigaan isticmaalka korontada labaatan boqolkiiba waddanku wuxuu u baahnaanayaa in uu tamar ka soo ammaado dalalka jaarka ah si sare loogu qaado awoodda dabdhalinta wasiirka ayaa sidoo kale ku dhiirigeliyey shacabka in ay adeegsadaan cadceed si ay ugu helaan koronto dabiici ah oo ay isaga filnaan karaan baahiyaha ay qabaan ugu dambeynna dhaqaalaha hindiya ayaa sarakac sameeyey ruucii lasoo dhaafay dhaqaalaha hindiya ayaa sameeyey dib u soo kabasho heerkii ugu sarreeyey saddexdii bilood ilaa ay dhammaadka bisha juun xitaa mawjadii covid nteen oo ku dhufatay waddanka waxsoosaarka guud ee gudaha ayaa koray labaatan dhibic hal boqolkiiba ee laga bilaabo abriil ilaa iyo juun marka loo eego sanad ka hor isla muddada sanadkii hore dhaqaalaha hindiya wuxuu hoos u dhacay labaatan iyo afar boqolkiiba la taliyaha sare ee dhaqaalaha ee dowladda hindiya kafi romanian ayaa tilmaamay in maalgashiyada gaarka loo leeyahay iyo qarashaadka macaamiisha ay qayb ka qaateen sare ukaca dhaqaalaha wax soosaarka iyo dhismaha ayaa sidoo kale horseeday kuwac sida ay sheegtay wasaaradda tirakoobka hindiya dhaqaalaha hindiya ayaa hoos u dhacay toddoba dhibic saddex boqolkiiba sanad maaliyadeedkii ugu dambeeyey ee dalkaasi waxay ka mid ahaayeen wadamada dhaqaale ee ugu waaweynaa adduunka ee uu sida ba-an u saameeyey covid nteen guud ahaan waa inaga intaa barnaamijka waxaa soo saaray idinlana socodsiinaya anigoo ah maxamed xasan intaanu ku wada kulmi doonno barnaamijkan kana xiga sidaas iyo nabadgelyo